bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaal hamiin faylanbeelba isurogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulunku warsan oo amii walba isinku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimahaasni haganahay tuuta aragtiya keedanta labaatan iyo sagaalka bilo seteembara lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shil gadisan barnaamijka kulunku warsan ah oo nimadoona siinkaay walibaa ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfurka bee soomaaliya cabdiasiis xasan maxamed laftigan ayaa weliba usgeega haragga ku jaraya dhismaha cusub ee daabshiila haddaba maha kordhii doonto daabshiil dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya yaa waliya baayona baaqan diran ahaydo samafalka ee gobolgalow dalka soomaaliya haddaba baaqan santakeedanya mayna saadun sheene dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ka howlgalowa maamulka hirshabelle iyo weliba yoon habandhigana kasii gudambooya miinada lagu duugay jidka hiida waa degmada balcad iyo jowara kululankwadalaaysa dhalinyara ilaa ay tacadiyada dhanjeysida waa haraato ku noola deegaanada maamulka puntland iyo weliba usiina ku dhahay magaalada garow ee xarunta maamulka puntland barnaamijka sinkaayna dhugun siala kasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu haddii laar weliba ku mid ahaa sidmadweyn oo horey hamari dalka soomaaliya iyo weliba yana kulun kueldana magaalada muqdisho haddaba hanewsididas madweyne dhugunsiala mayna kulun shokeedinaya barnaamijka sinkaaya kasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan oo nimadu haddii laar weliba ku mid ahaa dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba yana daytaya sababsiyon fasahinga dowlimaadyada magaalada kismaayo barnaamijka sinkaayna dhugunsiala qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulunku warsana oo nimadu sinkaaya barnaamijka oo kule baasaare waansinidara si doonaa kheeraya anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada magagudirta waliba maamudoone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayo mar kaliyo barnaamijka kulunka warsa waayahay dhegeystayaal markale waliba hoodasinkalaha miinfayna idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo yano dareertaan barnaamijka kulanku warsan waa cabdirashiid rashka yaa saari waana siina dareersiin doon dhegeystayaal ku bilaabay qodobkan koraya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiasiis xasan maxamed laftagaren iyo geega naharagga ku jaray dhismaha cusub ee dahabshiil kaasi iyo kuelatay gudaha magaalada tanbaydhabo haragjarka waliba geewabjoogka haayaya mas-uuliyiin ku dareera shirkadda dahabshiil groba korintii waliba mirisay ku hadale ibraahim cali cabdi oo ee guddoomiyaha daabshiil group oo faahfaahayow muhiimadii lata daabshiil group iyo walaa iyo qobdaasa kureedna waliba mirisay ku hadale guddoomiyaha daabshiil bartamaha koonfurta kureedna waliba mirisay ku hadale madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya
madaxweyneyaal daabshiil group xaqiiqda daabshiil martimalka ee dowlada koonfur galbeed soomaaliya si isla socotaan daabshiil in badan intijadii macnaha burburka intiquality wali ka shaqaysayba deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya daabshiil runtii wali wehel leetaaba wali saaxidow leetaaba dhammaan reer koonfur galbeed daabshiil si isla socotaan burburka madadii oo dadka sharqaxeen waalidkiiyo walaadis waaye bedsho yurban dhaxeen bedsho afrikan dhaxeen qaabada dunyada si wali haysayba beesadan xawlaas yahay gudaabshay runtiiba muga madaxeene wali sharafnayaba inaan kulxiigala xabladan daankulka daanku lahaaya sabtan qiimo badan daabshirka dhista koonfurta bartamaha soomaaliya runtii caasimada muqdisho waa caasimad weli qurux badan oo sabtikeega lahdaa marka reer koonfur galbeed khaasatan reer baydhaba weliba badankasaameyana inaan dhoo dagaalagan dhismaha si sharafsan leh oo daabshiilka dhisi cilaka dhisamaa dhibiyo runtii walitaas tilmaamadeeda in daabshiil koonfur galbeed khaasatan baydhaba iyo macnaha heelanto warkada iyo macnaha diyaaranaysa mudan mudan madaxweyne daabshiil dhammaan dhibaatooyinka dalka kadhiy هذا عبارة هذا قوم لم- هذا والبرشة هذا تسيب مساجد ولن تديش تبقى عم مبلة ورنتي مكفارة قرنا يبديش تي هذا هو البقى إن شاء الله تعالى ولكن ما كنا نسيب هذا دونا إن عقماتك وعبرشة إسماعيل كمان نسيب هذا دونا mudan alafeere daabshiil majoor way ka baranay baxawaanadu laakiin walax kordhile adeegi fara badan ayaa kordhiyidi iskumid ay sontel oo ah shirkad gaarsiineed oo runtii aan baahnahay dalbuk in laas kordhi sontel daabshiil waa in la wareegay baaxnadii lama kun tumidadii dirisi siyeeda yaa la wareegtay ilaa yoomna haadaa wali ku shaqeeyaa isaba guud ahaan soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed adigada wali kafaano bareeba anoo ah wakiilkii darshin group gobolada ini soomten maalgelinta inta badan bartamaha koonfurta iyo koonfur galbeed qobati ilaa sideetan xarumood iyo koonfur galbeed xarumaha soomten wali rajeeyadaba sanad gudgoodaan ahay لما كل لواتن إني يوم أنا أنت لما مدة متدرب دي لا وتلا وكلا دافشيل وأنا كلا لا أقول اللي بعدين دافشيل بان انترناشونال دي بي آي طبعا أنا عايزان بوركان مالكين يسوع بياسر طبعا كان عصومة جدة مش تدرب ما اسمه إلا بنجوس بقى بنجوس اللي لكن أنا إن ولا هو طبعا طبعا شخص جاي laakiin dib baad jirta haysana shan liir todobaad markaba harardu kor sida la socotaan bangigaas bari fureeqalam ku timi todoba ilaa yoomina haada lacagtuna maalgelinay degaanada koonfurkadanta maalgelini wali korona afartaba labaatamanini wali ku faa'idaystayba dad ilaa kun qof korona baa ku faa'idaystay dhamaan ganacsatada dabadheeda dadkii macnaha bangigisu muraafacadan suufiyo daafii way keedaseeba adeeg isuuna laro micro finance mise micro dahab micro dahab me micro dahab wali kuwaha adeeg ganacsatada maadaama ganacsatada u yinayti baqaaralayti hani dibadda horta la maalgeliyin idin ganacsada yelayti miislayta tabagaylayta dukaamada yaro macdaarka dadkii haysa iyo in la maalgeliyo number ilaa sideed boqol iyo konton iyo dhowr qof raisul maalgeli wala seedadkaas kaasan dhexaysa saddex boqol doolar ilaa saddex kun doolar laakiin saddex kun doolar sideeda wali lagu gudbiyey maalgelinta waaweyn ee daafshiil bank international investment ga lagu gudbiyo marka daafshiil wali hakoobtayba ini ganacsiga hoteeleraay i ganacsiga wiinay iyo koobta yaa runtii eegguuleysatay ama runtii eeg iyo eeganka mahdiyow maamulka koonfur galbeed oo runtii ninkala shaqeeyay sida macnaha dadkaasna helfadeen dukumentiyadii baan ku baahanahay aad iyo aad waa in la shaqeeya dowladooda bay dhabo runtii farxad bay ii tahay aan halkan maanta aan xafladan ka samayno intaanaan xafladda kelmadeeda gelin waxaan fariin idinka siraa guddoomiyaha guud ee daarshiil xaaji maxamed siciid ducaale oo iyo maamulkiisa oo runtii jeclaa inuu xafladan inagala soo qayb galo xafladan waa ay ahayd gurigu xilligan xiliyo ogtihiin waxay dib ugu dhacaysay in uu xaajigu inagala soo qayb galo isagoo danaynaya runtii doho laakiin duruufaha iyo baasaamixi waayey fariin iyo ictidaar buu idiin soo diray waxaan wuxuu idin idin- idinka codsaday inaad raalli ka ahaataan kan qanaashaha wuxuu ahaa madaxweyne madaxweyne sidii aan een, xalay ka wada hadalnay halka waxaan ku furaynaa ma aha keliya guri qurux badan Een, inkasta oo dadku markay dhulkooda aaminaan ee qurxiyaan waa la isku daydaa een, maalgelintuna waa horay u dhacdaa laakiin waxaanu guriga ah hoos yaalla adeeg ummadda gobolka danwa ummadda gobolka danwa waxaa shirkadu shaqaalaysiisaa oo in bad u shaqeeya dhowr boqol oo qof oo sh- oo reer koonfur galbeeda oo gobolka hawga shaqaaluhu waxay ku bilowdeen ibraahim daraaga cali cabdibaa ayaa ayaa lagu bilaabay maantana dhowr boqol bay maraysa runtii waa horumar dhowrkaa boqolna dhowr boqol oo qof oo kale ama dhowr kun oo qof oo kale ayay noloshooda ka qayb qaataan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xafladda xafladdan inoo xigta annagoo kuwan aan shaqaalaynay in aynu isugu dhimato runtii sidaa ma doonayo inaa wakti dheer geliyo laakiin laba shay baa ummadda qaalaheeda uu ku horgacmo economics dheggiisu hal shay buu ku taagan yahay waxa weeye waxa yaraad haysato sideebaad si wanaagsan uga faa'idaysata marka maxaynu haysanaa innagu xoogna waa haysanaa dhulna waa haysanaa hantina waxbaynu ku haysanaa intii inaan iswaafajino ayaan rabnaa qofkii ganacsi samaynaya hal abuur samaynaya qofkii hanti dhisanaya qofkii beer samaysanaya qofkii warshad samaysanaya intaba waxaanu diyaar ola nahay inaanu si shareecada islaamka waafaqsan u maalgelino innagu umad muslimaynu nahay waxay noogu qaalisan waa diinteenna wax diinteenna ka hor imanayana ku dhaqi mayno ganacsigana waxaa la ogaaday maalintii imika ay ogaadeen waaweynaa inay xagga usoo noqdeen xagga islaamic ba waa wax ilaahay soo dejiyey waa ka raflad badan yahay waa ka qarow yahay waa ka barako badan yahay marka qaybta aanu xooga saaraynaa labada shay ee imika ugu muhiimsan dunida waxa weeye lacagtu inay jeebaka ku wada lacagtu waa hebel ka qaad oo hebel u qaad laakiin hadday lacagtuna ma sanduuq ku firto ama jeeb ku firto oo ay dhaqdhaqaaqi weyda maxa yeelan mayso hantida ummaduna waxaa ugu badan hantida ku jirta hantida makuuta waxaan maamulka waan ku dhabeer uga mahadnaqaya si qof wax loo amaahiyo waa in hanti mabuurta ah oo haysta halkan markii ugu horeysay aan nihi waxaan ku codsanay maamulka gobolka iyo degmada oo guddoomiyuda kala joogo oo waxaan u baahannahay dadkii inaanu maalgelin u samaynee wax sugnaan ahoo hantidooda sugaya baan u baahannahay waa laga hawlgalay waana ku mahadsan yihiin waana gobolka ugu horeeya markay noqoto welina aan wax nagaga soo noqonin qof guri dhigtay oo gurigiisa kusoo sidaa uu sheegay ibraahimna runtii dadka reer reer koonfurta waa ku mahadsan yihiin si wanaagsan bay bangi uga macaamilaan wixii lagu maalgeliyeyna waa soo celiya qodobka labaad waxa weya technology oo waxaa loo baahan yahay dadkii inuu wada hadlo inuu dunida la xiriiro taana waxaa suura gelinaysaa telecommunication telecommunicationkaan soo wadaa runtii waa mid casri ah oo wata macal halka u dambaysa inta telecommunication gaara waa fiber optic in badda xarig la soo mariyo oo gurida looga xidho taana mashruucaasi oo ilaa boqol milyan ukacaya waxaa wada wada shirkadda shahabshiil iyo jabuuti telecom already waa project ka bilowday wuxuu kasoo bilaabmayaa jabuuti ilaa iyo mombasa jabuuti soo marayaa berbera boosaaso muqdisho kadibna mombasa kaana waa soo wadnaa wuxuuna samaynayaa qofkii wax baranayay iyo xataa qaliimada in lagu samayn karo mustaqbalka dunida waqtigiino qaliinka waxaa lagu sameeyaa trolitan marka aada iyo aad baa umaadsantihiin farxaddiiba hadalkiga kala lumay reer kuwan ku galbeed runtii sharafay noo tahay inaan maanta aan jeerjeer ka ahaano xafladan quruxda badan munaasabadan aada u wanaagsan lasoo ay soo diyaariyeen daarshiin ee lagu daahfurayay guriga quruxda badnaa ee laga dhisay degmada baydhabo oo dahabshiil ay dhisatay xarigjarkiisa ah iyo waxqabadka ay qabteen dahabshiil baruur oo ilaa iyo afar hay-adood u kala baxaayo iyo horumarinta ay ka sameeyeen deegaanada lagu daahfurayay sharaf weynay noo tahay aada iyo aadaan ugu faraxsannahay waxaan rabaa waxyar inaan dahabshiil aan uga mahadceliyo shaqooyinka fiicnaa ay usoo qabteen bulshadan reer koonfur galbeed gaar ahaan dalkan reer baydhabo oo nasiibka u hel daabshiil runtii waxay anfacday soomaaliyo si kastoo noocd noocyada ay u shaqaysoo dhanbay soomaaliya u anfacday markii uu burburay qarankii waxyaalihii dowladnimada laga helayo dhan iyay qabata bangigii la dhihi jiray bangigii ganacsigii qaybka soomaaliyaday noqotay ganacsi iyo qaybka soomaaliya maanta ay leedahay waa dahabshiil bangigii horumarinta la dhihi jiray shaqadiisa way qabatay waa bangigii horumarinta oo mashaariicda ugu badan ee soomaaliya ugu horumarinaya dadka bixinaya intaas waxaa dheer waxay ahaayeen samafalayaal dad soomaaliyeed oo xoogahooda ugu tabarrucaayo walaalahooda dhibaataysan oo darafsaha kala duwan soo martay abaar ha noqoto cudur ha noqoto oon ha noqdo daad ha noqdo wax alaale wixii dadka shacabka soomaaliyeed meel kasta u joogaan la soo gudboonaado waxay la taagnaayeen taageero iyo deeq iyo garbistaag meel walba soomaaliya ka mid ayadana aad aaday ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo rabaa inaan si doonaha aan u balaariyo dadka reer koonfur galbeed oo ay maalgeliyeen oo haddana ay ka abaal sheeganayaan oo ay leeyihiin dadka reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka reer baydhabo waxay noqdeen dadkii ugu fiicnaa soomaalida oo ammaanada sidii loogu dhiiday iyo shuruudii iyo sharciyadii aan dhilanay dahabsiin dadkii ugu horreeyada buuxiyey bay noqdeen tan la yidhina aada iyo aad ugu mahadsan yihiin dadka reer baydhabo sidii ammaanada loogu dhiiday oo maslaxadeeda uga fiirsadeen oo ayagan u soo celiyeen waa ku mahadsan yihiin ninka markii uu is-ilaaliyo oo waxa uu xaqa u leeyahay uu sameeyo oo wixii lagu aaminayna uu soo celiyo markaasuu adduunyada aakhirada faa'iidaya ganacsiga iyo maxay ahayde horumarintii maalgashiga laydii suubiye waa mid ku salaysan diinta islaamka oon ribo lahayn oo si sharci ah idinkana waxay idiin tahay faa'iido iyo horumar waxaan leeyahay marka intii ka faa'iidaysatayna aaday u mahadsan yihiin inta aan ka faa'iidaysanin oo fahmilaana waxaan rabnaa inay fahmaan inta darbiyada iska fadhido oo shaxaadka iyo maxay ahayd ee iisoo toobka ku noolna inay bedelaan dhaqankaas baahida waxaa looga bixi karaa inaad shaqaysatid maadaama maanta ay haysataan dad soomaaliyeed oo dawgi ah oo un garab istaagayo oo un ku taageerayo shaqooyinkiina iyo busineskiina iyo noloshiina inaad ka faa'iidaysataan derbiyada laga kaco derbiyada aan la fadhinin oo aanan la sugin waxa la soo diro iyo waxay hay-adkeenta midna beeraan leenahay khayraadaan leenahay waxaa diyaar noo a maalgashi waxaa diyaar noo a mateero waxaa diyaar noo a lacag in lagu bixiyo halla maalgashigaas halaga faa'iidaysto dadka reer koonfur galbeedda meel kastay joogaan ha u diyaar garoobeen dahabsiin iyo shirkado kastoo yimaado inay sidaasoo kale usoo dhaweeyaan maalgashiga ay ka faa'iidaystaan runtii waxaa la dhisay guri qurux badan oo saaka anigaba aan tegay oo lasoo furay xarigga aga jaray intii aan arkayay gobollada soomaaliyeed aan soo marayay guriga ugu qurxan buu ahaa waxaa dareemi kartaa gurigaas quruxda badan kalsoonidii lagu aaminay in laga dhiso baydabo oo waxay dadka reer koonfur galbeed iyo maamulkooda ay kasbadeen waxay u baahantaa marka magaalada baydhabo iyo koonfur galbeedba in laga shaqeeyo amnigeeda iyo horumarkeeda iyo sidii dadka kale ee ajaanibta ah ay ugu soo duuran lahaayeen oo u maalgashan lahaayeen aan ka shaqayno oo aanan ka shaqaynin sidii inta hadda ka soo duuratay ay ku tegi lahaayeen oo laga burburin laha kuwa habeenii maalin ku fikiraayo inay dadkan dhaqan oo shaqaysanaayo oo amniga qabo oo horumarka qabo inay carqaladeeyaan oo noloshooda iyo horumarkooda dhibaan qabana waxaa weeye waa laga qabanaya insha alla
maasha allah markabkan wiilan badana may kula yaabti maalmoon kooba maalne muqdisho lay hoogay markabka ahiridoona markaasadhay ku haaye mudjay markab buu markiinku horeytiyo markab wali bilow muqdishona haroro badin usla amlahaka marmar bartamay ku reebow iska baydhabo lanweda boqolaal bakaar horshowa maayo baqaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow bes ew calaamadu holmar leydheh afkaha kulubati bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow suugii bakaari hirin qalabkii hadaay barama baradamba bahanabay bakaar baabshay in haynuu bakaarka qalabka dhismooda ee walaalo oflow dekadii banaadira baabuurtiis iskaba baalgalayin buyalahasiyay habartiireye bakaarka walaalo oflow oo baydhabo ka yaalo isqabshoo laiskugu bogdhike yacni faromdo
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee nordareertan weliba wada singalaha hamiin faylan ah barnaamijka kulanku warsan abdirasharaashka ayaa siina dareysaya dhegeystayaalla xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba iyo ku hadalina xaaladda abaareed ee ku teegan gobolka gedo waliban iyo sheeganay labaanada inay dowladda federaalka soomaaliya lan ku fidhiya inay dadkaasi ay gurmata
in ay gurmad la gaaraan gobolkaas guud ahaan gaar ahaan gobolkaas gado oo laga soo sheegay dhibaatada aad u xooga badan ee daran laga soo sheegayo waxaan abiil u dirayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha safaradii ugu dambeeyey ay gobolada ku marayeen gobolka keliya aysan ku marin weynin gado waxaan leeyahay gobolka dhibaataa ka taagan ra-iisul wasaare tag madaxweyne tago indhahaaga kusoo arag waxna ka qabo wadooyinkii ee ku lahaa gobolka waa go-an yihiin isu socodkii dadkii waa go-an yahay dadkii ma socon karaan waa soo barakaceen baar dheere qaar yimaadeen waxaana waxa iyaada u tagayna ma laha ra-iisul wasaare madaxweyne waa gobolka waa gobolkan madaxweyneha ra-iisul wasaarad u haydeen gobolada soomaaliya waa tagteen halkaa tagaan leeyahay waxaan kusoo gabagabaynayaa soomaalidu ha is cafiso ilaahayna mada khayrkooda hana siiyo asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidii saaxiibaday iiga horreeyeen ay sheegeen in gobolka gedo oo af gobol ballaaran dhibaato weyn ay ka jirto oo abaareed oo biyo la-aan iyo baad la-aan roobkii oo ka soo dahay darteed marka hore dadka degaanka waxaan leenahay waa inay sacfiyaan soo xaartaan salaadul istisqaa u soo baxaan salaad roobdoonay soomaalidu u yaqaanaan ilaahay baryaan ilaahay umbaa subxaanahu wa tacaala culayskaas ka qaadi kara hay-adaha lagu warwareegaya iyo waxaas waxay yihiin kule hay-adaha naftarkooda ilahay baa usoo dhiibaya in ilaahay baryaan baa marka hore aan aan kula dardaarmaynaa roobka ma baaqan laakiin wuu soo dib dhacay oo deerti baan ku jirnaa octoobar bilowgeeda waa xilligii la sugayo weeye in gacmaha kor loo taago oo ilaahay la baryaan aniga marka hore aan soo jeedinaya laisna cafiyo micnaha dad calooshooda iyo uurkooda kala tegsan yahay oo khilaaf ku jiro waxa weye roob la-aanta oo lagu ciqaabaya waa ciqaab ilaahay weeye marka dadkaa waxaan usoo jeedinaynaa abiilka inay marka hore iga sacfiyaan ilaahayna u noqdaan colaadaha dhexdoodana joojiyaan ilaahayna baryaan si ilaahay raxmadiisa ay u helaan midda labaad sida la sheegay dowladda goboleedka dowladda federaalka qeybaheeda kala duwan sida qeybta humanitarianka qeybta biyaha uu nagala joogaba wasiirkeenna waxaan cod dheeraan ugu sheegaynaa meesha inay u gurmadaan oo dadka waxay la qaban karaan ay la qabtaan sidoo kale ay qabtaan shirar ay isugu yeerayaan international communitiga oo baaqa baaq ay u jeedinayaan haddii kuna qasbayaan inay degaanka ay ka shaqeeyaan ayagaa mandate siiyey waddanka inay ka shaqeeyaan marka maadaama dowladda ay mandate-kaa siisay waa in habba meeshii daran loo diraa oysan ayaga ay meeshay rabaan aysan aysan ka shaqaynin ama dadaan waxbaba baalka macallib haysanin aysan kudul ku dul wareegin dowladda baaqaasaan u diraynaa sidoo kale jaaliidaha dibadda ganacsatada gobolka u dhalatay waxaan leenahay idinkana dadka soo gaara soomaalida kolley sanadahan dambe sida looga bartay ayadaa iscaawin jirtay oo isu gurman jirtay taasaana ka nacfi badan dee waa sadaqay idiin noqonaysaa dadka baalka maxalla tujaarta ah iyo dadka dibadaha jiro jaaliyadaha waxaa waaye daawo sadaqaa la yiri xoolaha sadaqada loo bixiyana ma nusqaamaan waa ay kasii baraaraan waxa uu man axyaahaa fakaannamaa axya annaasa jamiican qofkii qof nooleeya isaga iyo xoolihiisa isagoo dadka la nooleeyo weeye arrintaasna waxa waaye jaalidaha iyo ganacsataan u sheegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan xildhibaanada maanta ka soo qayb gashay shirkan oo baaqa ah marka hore waxaan ilaahay ka baryaynaa in ummaddan u naxariisto oo roob iyo barwaaqo inuu u keeno wax la baryo ilaaha ugu weyn asaan ummaddaa dhibka ka saari kara binaadin la baryay meelna nama geyn ilaah waxaan ka baryaynaa in maaragtay ummaddan dhibaatada colaada iyo dhibka inuu ka saaro ta labaad waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq u jeedino hay-adaha kuwa biyaha ka shaqeeya kuwa biyaha maamula iyo kuwa kale militariumka kale ah in ay gargaar deg dega la gaaraan goboladan saddexda ah gaar ahaan gobolkan gedo oo hadda dhibaatadiisii mar walbana soo gaarayso dowladda federaalka ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan guddoomiyaha baarlamanka dhammaan xukuumadda oo dhan ummadda markay soo barakacdo oo meelihii ay degenayd ay ka soo barakacdo oo xiriir la geliyo oo lacag e b c loo tuurtuuro haddii la rabo waa goonigeedii ummaddan in ay baaba-ayso oo xeryaha in xiriir dhammaanteen aan wada gelayno waa goonigeedii laakiin dadkii intaysan xeryaha ka soo bixin meesha ay joogaan in wax loogu qabtaa wanaagsan waxaan rabnaa in ummaddan loo istaago oo maanta abaarihii ku dheeraay diila-aanta ay jirto wasaaradda tamarteed biyaha wax badan oo ay qaban karta ma laha laakiin qorshe ayaa noo qorshaysan oo aan rabnay inaan inaan inaan maaragtay oo biyaha xaggiisii ah wixii karaankeenii ah laakiin waad garanaysaan maanta awoodda wasaaradda ay leedahay waxaan hay-adaha biyaha maamulo aan maaragtay ugu baaqaynaa in ay gobolkan iyo gobollada kale oo dhibaatada ka taagan in ay maaragtay ay ay ay ay ay si degdega wax ugu qabtaan waayo lacagta biyaha ku baxdo oo dalkan oo la keeno lacag aada u tiro badan waaye kumana baxdo meeshii loogu talagalay marka dowladdana waxaa laga rabaa in lagu dabagalo hay-adahan biyaha maamulo sida qaldanna ku maamulo in lagu dabagalo naftigeeda u baahan tahay marka annaga waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha humanitariumki iyo kuwa biyaha dhammaantood waxaan baaq u jeedinaa in gobolkan dhibaatada ka taagaan oo hadda masaaka saakadan ah oo meelihii ugu dambeeyay warihii biyaha ka dhammaadeen ceelashii biyihii yaraa ku hareen ay isbedeleen oo nooc kale ay noqdeen oo aan la cabi karin oo dhibaataya cudur hadda ka dilaaci rabo ayaa rabnaa in si deg deg ah wax loogu qabto aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin bismi illaahi araxmaani iraxiim maanta oo ah maalin axad ah taariikhduna tahay sagaal iyo labaatanka bisha september labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan halkan iskugu yimid halkan iskugu yimid siyaasiyiinta iyo waxgaradka ganacsatada iyo dadka u dhaqdhaqaaqo deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka gado arrinka isu keenay dadkan ay rabaan inay maanta ka hadlaan oo ay xoogga saaraan ayaa ah qayladhaan soo wajahday gobolka gado gaar ahaan arrimaha abaaraha xaalad bili aadannimo oo taabatay dadka deegaanka degan lagaba yaabo dad badan oo shacabka soomaalida inay la socdaan in laga arrinsado xildhibaanada iyo dadka matalo deegaanada iyo dadka communitiga dadka deegaanka isku duuban inay xaalkaas iska weydiiyaan arrintaas iyada ah oo abaartu ay saamaysay xilli roobaadkii la dhaafay warihii iyo biyihii iyo ceelashii saameyn ballaaran ku yeelatay hadda waxaa ugu daran oo saakab aan ka helayno xogta waxa weeyaan in biyo la-aan xoogan meesha ka jirto biyo iyo baadba ay saamaysay abaartu meesha xilligii roobka di'i jirayna la dhaafay oo xilli roobaadkii asaga ahaa waktigiisii la gudbay marka intana laga yeesho baaqna la diro dowladda iyo shicibka soomaaliyeedba lala wadaago sida loo wajihi karo arrintan haddii xaaladda markay taagan tahay wax laga qabtaa hadday gudubto waxqabad waxaa weeye markaas wax tari uma hayo marka waktigii asaga ahaa oo in wax laga qabta ay ahayd ayay taagan tahay dowladda soomaaliyeed halkan waa way joogtaa wasiiro deegaanka kasoo joodo ayaa joogo oo eh, sidaad arkaysaan eh, halkan eh, nala qaybsanaya arrinta marka waxaan u baahan nahay in si macno leh loo wajiho arrintan sida macnaha le markaan leenahayna inaan la dayalsanin dhibaatada shacabkaas hayso loo istaago eh, waxqabad muuqdana la sameeyo waxa ugu horreeyana ay tahayba hadda dhiig joojin in la sameeyo biyo dhaamin laga bilaabo Eh, qof kasta eh, hadday eh, oo mas-uul ah ama eh, eh, shacab ah in deegaankaas ba ha u ba- eh, ha kasoo jeeda hadduu eh, eh, eh, ay ahaatabe sida loo wajihi karo arrintan
waa usbaan bari owlaadana abshir baladiina yaninkoyti hadda owlaadana si isbaag wad weeldhadaayan axsaan kale waa weliba mushalherne baladiina haddii ay ahaadan lahayti caanayaalkii baladiina lakagordaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka iyin baladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usu ku deerowsada jar baladina one two three dhinaga raashiinada owlaado baladiina iyo caanka kahaytina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yoogadii owlaado la siyaayi iyo weliba nooc kastoo ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wedda ma jarta aha mar dambe ku welwala doonta nafaqadarada onaga kiije walin la kori doonta bal
waayahay dhegeystayaal qaybiga dhexe barnaamijka kulanka warsan ee samarayna waliba hawdashin kala dhegeystayaal hamiin faylanka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo waliba ayona habandhigkana shaksiga ugu dambeeya miinooyinka inta badan kuduugaya degmada balcad iyo saasoo kale jidka hariirow magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle haddaba waano saraakiisha ciidanka oo arrintaasi faahfaahiyow galabtii lagu dilay tuulada isgoys maydkiisina aad arkaysiin meesha uu yeelo waxaan rabaa ninkaa taariikhdiisa inaan dib ugu laabto sannadkii laba kun lix iyo tobankii wuxuu ka falgalay isagoo miinaysta ah cali fooldheer isagoo miinadii uu muxuu ahaay dhigaayo ayaay ku qaraxday wuxuu kaga dhaawacmay caloos waxaa lagu soo daaweeyey aadan yabaal mar labaad ayuu haddana soo dagaalgalay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aa mar labaad dhaawacay lugu ka jabay waa la soo daaweey intaas waxa uu taagnaay dhibaataynta iyo haddii alla kuu roon yahay eh, eh, eh, ummadda soomaaliyeed jidkan hadda u dhexeeya balcad iyo jowhar wax alla waxii miina ka qarxay ninkii dhigaygu ahaa oo ay ugu dambaysay mas-uuliyiintii maalin dhoweed lagu qarxiyey eh, tuulada eh, eh, la yidhaahdo gololey daawud intaa annaga waa daba taagneen xogtiisaan raadinayni maadaama nin takhasus aad iyo aad u dheer u leh miinaysa mi- miinada inaan mar un gacanta ku dhigin nasiib wanaag annagoo kaashanayna sacabka soomaaliyeed ee deegaanada balcad iyo shabeellada dhexe muddo dheerna daba taagna ninkaasi xogtii sidaan u heli lahayn ayaa waxaan helnay xog rasmi ah shalay markuu dhimanayo isagoo miinadii diyaarinaayo oo raba haddana in ummadda soomaaliyeed ku halligo ayaan ka war helnay aagga miinada uu ka dhigaayay waxaa qaabilsanaay urur qaybta toddobiyo labaatanaad guutada saddexaad ka tirsan guutada afaraad ka tirsan oo ururka lixdan iyo shanaad la yidhaahdo uu taliyo urur ka yahay laba xidig la xalay يوسف معلن علي حوري kadib markii xogtayna soo gaartay waajibaadaan siinay isla ciidan goobtaas joogay oo waajib siiyey nasiib wanaag waxay ku guulaysteen dhagarqabihii inay gacanta ku dhigaan ay dilaan mar alla markuu arkay ciidanka ayuu dagaalamay wuxuu watay bastoolad sidaad sawirka muxuu ahay haddaad ku arkaysaan
saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisa isaaqay saani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshooy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobillada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba noocii aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal
waayahay dhegeystayaal qaybo ugu dambeeya barnaamijka kulanku warsan ayaan dhammaanaynaa weliba hodasinkala dhegeystayaal hamiin faylanga barnaamijka waliba hasaare waan sindiresi ay dhegeystayaal anaa cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid ashka dhanka farsamada saaxiibkayga cabdinaasir iyo imaamaday inta badan waliba tacdiyo iyo lakulamaayaan hanraabta ku noolanga deegaanada maamulka puntland iyadana arrintaasay dhowr jeer horey ku hadalima haddaba kulan arrintaasay lakuwaaygeliyaya iyo waliba sukudhey magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland kaasi oo iyo kaalin kujeesidaayan haydo iyo sasokala hanraabta ku nool deegaanada maamulka puntland gaar ahaan magaalada garowe haddaba waanoo qaar kumid a hanraabta iyo sasokala mas-uuliyiintii ku hadalay arrintaasi
inaan soo agaasino qaybna ka ahaano hawshatan la rabo in laba beri lagu gorfeeyo arrimaha la xiriira tacaddiyada haweenka sidai qayb bulshada u noqon lahayd ka hortagga iyo yaraynta tacaddiyada loo geysto haweenka tacadiya marka laga hadlayo way badan yihiin waxaa ku jira f jmk waxaa ku jira maaragtay waxyaalaha violensiga ah oo ku dhaca haweenka waxaa ku jira early marriageka ama gabdhihii in horey loo guursado xilli maaragtay ay waxbarashadii ku jiraan ama aysan weli diyaar u ahayn arrimahaas oo dhan in magaranaysaa bal laysla eego sida loo yarayn kara howlahaas wadahadalkiina iyo discussionka aad samayn doontaan iyo arrimaha la xiriira maaragtay talageladiinu waxay muhiim noqon doontaa in in dib loo eego shuruudahaas ama ama shuruucdaas isla markaana wax maaragtay qaabayn dib u qaabayn ama dib u habeen lagu sameeyo
mashruucan wuxuu ka shaqeeyaa laba gobol puntland sanagii wuxuu ka shaqeeyaa gobolka mudug mashruuc wuxuu u shaqeeyaa arrimaha oo dhaqamada la caadeystay oo bulshada dhibka ku hayo saddex waxyaalood mashruuca ka shaqeeya mid waa ilmaha ilmaha waxaa u sameynaa wax la dhahayo choices oo tababaro oo fikradahooda iyo yaraantooda iyo edabtooda ayakoo yarar dhisaya ragga iyo haweenkana waxaa u sameynaa wax la dhaha e m b oo laisku imaado oo laga wada hadlo tacdiyada iyo dhibka ilmaha lagu hayo gobolka waxyaabaha aan ka filayno ee kulamada aan qabanayno waxay tahay in bulshadu ay yaraato wacyigelin yaraato dhibaatooyinka loo geysanayo guud ahaan haweenka iyo caruurta islamarkaasna aan gaarno hadafka aan leenahay wasaarad ahaan annagoo kaashanayna hay-adaha runtii wasaaradda la shaqeeya waxyaabaha aan runtii ka rajeynayna bulshadeenna waa wax aada u wanaagsan runtii isbedel fiican baana hadeer ka muuqda xilliyadii hore iyo hadda waayo dadku hadeer waxay kusoo baraarugayaan inay tagaan maxkamadihii iyo hay-adihii sharciga waxay fahmayaan waalidiintii haddii dhib ku dhaco meeshay u abaari lahaayeen runtii waana guulaha ugu waaweyn oo ay wasaaradda haweenku higsanayso lana gaaray waagii hore heerka la jooga iyo maanta heerka la joogo kabacdi int markii intii uu soo baxay xeerka kufsiga xeerka kufsiga waagii intaana soo bixin dadka dembiga marka kursi dhaco waxaa aad iyo aad loo isticmaali jiray dhaqanka in lagu xaliyo xeerka soomaaliyeed in lagu xaliyo hab mataqaanaa odayaashu ay ka xaalaan maanta wax badan waxaa la ogaaday in qofkii dembi damco kaalmeeyo ama xeerkaasoo kale ka xaala inay dembi mutaysanayaan gobolo badan oo puntland ka mid ah arrintaas aad bay uga yaraatay oo haddana aad ka shaqayn doontiin sidaan tacadiga loo geysto bulshadeenna wax uga qaban lahayn isla markaana u keeni lahayn talooyin aan tacadiga kusii suulin lahayn meelihii naga dhiman maxaa naga dhiman maxaa naga dhiman maxaan sii qabanaa meelahee qalabka xaguu ka imaanaya maxaa sababaya tacadiga maxaan uga horteegi karnaa maxaan ku suulin karnaa maxaan qaban karnaa waa inaan maanta cududeena meel isku geyno
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
fariidole ii miranin qubatay jiral dhulbabshay ii gaanjardismale وقوف لانقوار موجي قربت بيوشي هدقلو ودودو قلدنيا سحنيا قومنيا وارنيا ميلك القياسي maylaka qiyaasay ميلك القياسي oshii maylaka qiyaasay حاجي وذي بحثت انت دبل قراد دي دبيسي انجيده دنسيها كغلي ان بوقهوتي دبدا ديوان غلي bahooti dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dib sii sido faday ma ii darsidaas qalabka dhismeeda aad weydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinka handhoofta ee qeybtiya
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baan taa kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo uu nimada siin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kulib hasaare waan siin daraysa dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madaxkudirta waliba imaamadaayaya saaxiibkeyga cabdinaasir axmed mayow inti barnaamijku barnaamij lamida reedan kulamana dhegeystayaal waa cabdirashiid rashka hoos in kutabawsaas iyo amiin libade asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu